kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka barnaamijkeenna toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa taariikhda ururada diiniga ah ee soomaaliya iyo saamaynta ay ku yeesheen siyaasadda iyo nolosha bulshada soomaaliyeed waxaana barnaamijka marti inoogu ah sheekh maxamed cabdi daahir oo ah aqoon-yahan ku xeel dheer aqoon durugsanna u leh ururada diiniga ee soomaaliya muddo badanna ku soo jiray islamarkaana ah imaamka masaajidka magaalada cardiff ee dalka britain waxaan ugu horreyn weydiiyey bal inuu nooga warramo kaalinta ay ururada islaamiga ahi ku leeyihiin soomaaliya waxyaalo badan ay qabteen baa jira dad badan baa la baray waxun diinta ka mid ah wax ka mida tawxiidka wax ka mid a salaada wax ka mid a waxyaalo fara badan oo la qabtay baa jira laakiin dhaliilaha loo soo jeedin karo waxa weeye dadkii sameeyey xarakaadkan waxay ahayn dad aan aqoon badan u lahayn diinta islaamka asbaabta ay aqoonta ugu yeelan waayeenna waxa weeyaan iyagoo aan bislayn ayaa waxa ay isu xilqaameen inay wixii ay culimmadu qaban lahayd ay qabtaan waxaa marka meeshii ka dhacday awalan khaladka weyn laga bilaabay wuxuu ahaa in ururo la sameeyey ururadaasina ay iska noqdeen markii dambe axzaab mid walba afraaddeeda ay u tacasubaan xisbigooda inay ku tartamaan shabaabka oo nin walba uu soo jiito shabaabka isagoo kuwa kale dhaliilaya wax ka sheegaya masaladaas marka labadaa masalo oo ah in lagu dhisay cilmi darri iyo in xisbiyadan la sameeyey labadaba waxay khilaafsan yihiin manhajka salaf sababta oo ah allah subxaanah watacaala wuxuu inoo abuuray inaan caabudno oon ku caabudno ikhlaas oon ku caabudno sunnadii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam markaa dib ugu noqoto marka qarnigii nabigeenna iyo saxaabadu ay noolaayeen iyo qarnigii ku xigay ee taabiciintu ay noolayd iyo qarnigii ku xigay ee atbaacu taabiciin ay noolaayeen laga soo gaadho kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo labaatankii may jirin laakiin markii la bilaabay axsaabta oo laga bilaabay meesha la yidhaahdo masar ayaa ay aada u faaftay oo xisbigan la yidhaahdo ikhwaan almuslimuun ayaa ugu horreeyey xisbi la sameeyo kadibna waxaa ku xigay kii kale ee bakistan laga sameeyey ee la odhan jiray aljamaca alislaamiya oo uu sameeyey abulacla almawduudi raggaasi marka may ahayn culimadii la yaqaanay ee taqliidiyiinta ahaa ee waxay ahaayeen dad jaamicadahan un ka baxay oo diinta iyagu iska daalacday xamaasadna ay u haysay inay isbeddel ku keenaan gaar ahaan markii isticmaalku uu raad xoogla ku sameeyey dowladaha islaamka marka ujeeddada loo sameeyeyna diinta in la soo celiyo cumuuman oo dee aada iyo aad udhac uu ku yimid oo khuraafaad fara badan uu soo galay tajdiid bay u baahnayd xagga caqiidada xagga cilmiga fiqhiga iyo axaadiista iyo usuululfiqhiga iyo ee umay baahnayn in la yidhaahdo khilaafadii baa dhacday ee khilaafadii ha la soo celiyo way u arkeen iyagu xal in khilaafadii la soo celiyo maxay ku kala duwan yihiin ururada maanta ka jira soomaaliya ee ay dadku inta badan maqlaan sida itixaadka ama ictisaam ama islaax iyo ugu dambeyntii al-shabaab maxay ku kala duwan yihiin waxyaalo badan bay ku kala duwan yihiin laakiin waxay akhristaan baa isku mid ah waxyaalahay ku kala duwan yihin waxaa ka mid ah marka hore waxay kasoo bilaabatay xarakadu ikhwaan bay kasoo bilaabatay waxayna u samaysantay waxay ahayd in la soo celiyo alkhilaafa alislaamiya kutub fara badan bay qoreen kutubtaana waxay muwajaha ku ahayd sidii sultada markaa jirta meel kastaba ha joogto ama masar ha joogto ama soomaaliya ha joogta in sultada lala wareego si diinta islaamka loo dabaqo markii arrintii ay ku dheeraatay ilen meel khalad ay ka bilaabeen waxay sugi kari waayeen bisaylka ummadda oo dee cilmi ku dhisa in cilmi lagu dhisa ay ahayd dabadeedna waxaa timid inay u qaybsamaan laba qaybood qayb ah in xagga siyaasadda oo xisbiyo xisbiyadan caadiga ee ee multi party systemka inay ka qayb galaan oo marka ay sidaa ku galaan oo barlamaan xaggiisa ay kasoo galaan oo ay sidaa yeelaan iyo qayb kale oo xoog inay ku qabsadaan ku talagalay iyagoo waliba labama kooxood ah koox rumaysnada inqilaabaadka iyo koox rumaysnama in outright waxay u bixiyeen jihaad lagu qabsado muxuu ahaa waddamada haddaba awalan waxa weeyaan waa in la ogaadaa xarakaadka hadda ad sheegtay oo dhan asal ahaan waxay ka yimaadeen ikhwaanka element oo ah xagga sunnada in loo loo dadaalay iyo salafiyadana waxa ay ahayd oon masale ka timid itixaadka jamaaca ka horreysay oo la odhan jiray al-shabaab saad ogsoon tahay waddankeena waxaa kusoo horreeyey ikhwaanka xarakadii al-ahl la odhan jiray oo anigu xataan ka tirsanaa kadibna waxaa yimid takfiir oo ilaa yoomina haada jira waa tahay sheekh maxamed haddaynu dhinaca kala eegno ururada aad dhaliishay dhammaantood waxay iyagu ku doodayaan amabase dadka taageersan ay aaminsan yihiin in ay wax badan qabteen oo ay dadkii diinta bareen islamarkaana dhalinyaro fara badan oo baabi'i lahayd ay cilmiga iyo aqoonta iyo diinta bareen jaamacado badan dhiseen islamarkaana ay ku dhex milmeen hanaankii bulshada rayidka ah iyo weliba siyaasaddii oo ay iminka gacan weyn ku leeyihiin ma inkirsani masaladaas yani inay waxyaalo badan qabteen watan waan ku bilaabay hadalkayga hadalkayga waxaan ku bilaabay dadkaas waxaa ku jira dad fara badan oo ay lilaahi ka ahayd inay wax qabtaan waxna waa qabteen jaamacado badan baa la sameeyey dhalinyaro badan baa waxbaratay laakiin waxaan ogahay dadkaa waxbartay oo bulshada rayidkaa ku milmay dariiqa ay ku socdeen ama hadda ay ku socdaani keeni maayo waxa ay ku taamayaan oo ah inay keenaan isbeddel islaami ah oo ku dhisan kitaabkii iyo sunnadii iyo sidii ay saxaabada iyo atbaacu taabiciintii ay u fahamsanaayeen islaamka waxaana daliil ku ah oo indhaha laga laabta aanay ahayn ikhwaan almuslimiin oo intaa ku dadaalahayay from nineteen twenty eight kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo labaatankii ilaa yowmina haada u dagaalamahayay nafs alfikra oo sida ay ugu milmeen bulshada masar ay ka ballaadhan tahay taa soomaalida haddana ku guulaystay inay qabsadaan hogaanka ugu sarreeya ee masar waad aragtaa sida hadda ay tahay inaanay ahayn dowlad tii kitaabada aynu hayno iyagu ay qoreen ay ay akriyi jireen loo akriyi jiray inaanay ahayn sababtoo ah markii ay soo dhowaatay oo la ogaaday in ay ikhwaanku inay qabsadaan mooyaane xataa gaalada ay ku qanacday oo ay yidhaahdeen xataa maraykanku meelo fara badan iyo wax ka qorhaya the muslim brotherhood are the acceptable phase of fundamentalism meelo badan bay ku qoreen waa qolada keliya ee la aqbali karo sababtoo ah waa niman reer magaalo waa niman waxbartay caqlaaniyiina yani wax kala garanaya way qabsadeen meeshii hadda markii la xiraajiyey oo la yidhi ma waxaad rabtaa in ugu khasabtaan shareecada islaamka hadalkoodii wuxuu noqday maya dadkaan weydiinaynaa tourism say yeelaysaan tourism waa joogaya si ay yeelaan bay garan laayihiin dad aan diyaar ahayn ayay madax u noqdeen inay diyaariyaanna wakti way haysteen laakiin khalad majaraha ka ka habaabay waxay ahayd in ay sidii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ay caqiidada fidiyaan oo ay cibaadada fidiyaan oo ay akhlaaqda fidiyaan oo shacbigu bijamiici fi'aatihi ay ku qancaan dowladda islaamka haddaynu usoo noqonno soomaaliya maxay tahay marka waxa ka khaldan ururada islaamka ah eed is leedahay waa in la saxo si ummadda soomaaliyeed ay nabadgelyo ugu soo noqoto ururada islaamkiina ay uga mid noqdaan bulshada okay awalan ta ugu horreyso saad ogsoon tahay ilaahay subxaana wa tacaala markuu inoo sheegay inuu noo abuuray cibaado cibaadadaasna ay shaamil tahay oo ay nolosha oo dhan ay taabanayso wuxuu noo sheegay inaan ku dayno nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii yacni qur-aankana waa sheegaya والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه مهاجرين يا أنصاري وحي الراعي برري إنك وسوقري كرنا هدان راعو تاس ما دام اللي راعة هبكي ay u samaysantay dowladda islaamka ee nabigu uu hogaaminayay in lagu dadaal rabaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii nin walbow sida adigu aad u aragto in dowladda islaamka ku imaanayso samee lama dhihina waxay daba socdeen qiyaadadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay daba socdeen saxaabadii mana ogoleen saxaabada in la kala qaybqaybiyo maxaa yeelay waxda waxda ishaysatay ahaayeen waxaa loo baahan yahay marka awalan in ururadaasi ay ku qancaan inay dib ugu noqdaan saddexdii qarnigii ugu horreeyey oo wixii jiray ay saldhig oga dhigaan waxa ay dhigayaan iyo waxay barayaan dadka kow midda labaad waxyaalaha ugu horreeya ay qabanayaan waxa weeye ururadan hadda u dhisan inay dhammaantood ka takhallusaan oo iska xalliyaan oy faraha ka qaadaan oo ninkii wax yaqaanaa oo diintan aqoon rasmiga u leh kitaab sunna iyo sida ay u fahmeen saxaabadii ninkii yaqaanaa uu masaajid masjidka fadhiisto kulligeenna aynu ku ururo oo aynu wax ka baranno ninkii qualified noqdana waa jaamacado wey masaajidda jaamacaday ahaan jireen ninkii qualified u noqdana uu sheekhu yidhaahdo intuu ijaado siiyo adiguna meel fadhiiso oo institution kale noqo sidaa ay ku socoto isla mar ahaanta sheekhu uusan masaajidka ku ekaysanin ee odayaasha ula hadlo waxgaradka ula hadlo intellectualska ula hadlo dadka maaragtay muxuu ahaa beecmusalka ula hadlo oo yidhaahdo war diinta ilaahay kaalaya oo barta oo taageera horta inay culimmadu ay u hor hormuud u noqdaan siyaasadda oo ay yidhahdo annaga ku habboon waa khalad oo diinta islaamka ayaa diiday oo rasuulku waatuu yidhi calayhi salaatu wasalaam naxnu laa nuwalli haada alamra axadan sa'alah aw xarasa calayh annagu mas-uul kama dhigno qof weydiistay ama kambayn u sameeyey oo ku dadaalay inuu wax noqdo masalada waa inay maskaxda ka baxdaa wadaadada inay iyagu ay isku qanciyaan inay yihiin the only people dadka keliya ee ku habboon meeshan sababtoo ah ilaahay baa og subxaanahu wa tacaala هذه مسألة مسألة لبعض رسول كان تقول عليه الصلاة والسلام من سأل الإمارة نكي مدح نموي ديستا وكل إليها لوغو مكان سيا لو حلسرتا سيا قد بارا ليلها ومن أوتيها أعين عليها لكن نكي الله سيو oo dadku ay yidhaahdaan war hebelow kaama maaranno waa loogu kaalmeeya hadda mashkilada ina haysataa oo madaxda haysata waxa weeyaan maadaama iyagu ay doonayaan inay madax noqdaan maadaama ay iyagu ay ku dadaalayaan siday madax noqon lahaayeen ilaahay uma kaalmayn marka waxaan u baahan nahay dad mutajaridiin ah oo adduunyada aan ku qabsanin dadka markaan saa leehayna macnaheeda ma inaanan fahmayn dadka waxa ay ku utaamayaan laakiin waxaan ogahay oo hadda ay noo caddaysay tajrubadii aan soo marray siddeetanka sane ugu dambeeyey in markii ay soo gaadhaan islaamiyiintu meesha ugu sarraysa inay fashilaan sababtoo ah shacbigii diyaar ma aha kuwan meesha qabsanayaana hadda naftooda aan diyaar ahayn oo aan ahayn dad diintii u furfuran waxaa loo baahan yahay in dib loogu soo noqdo oo hanqaltaaga loo hanqaltaagaya siyaasadda oo kuu keenaysa inaad gacanta ka hadasho oo kuu keenaysa inaad dadka caydo oo aad maaragtay muxuu ahaa si dadka ay uga hadhaan kuwa lagu soo raaco in laga baxa la raba ururadan la iska daayo
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii martida mikrofoonka oo uu toddobaadkan marti inoogu ahaa sheekh maxamed cabdi daahir oo ah imaamka masaajidka magaalada kadif ee dalka britain islamarkaana ah aqoon-yahan ku xeel dheer arrimaha ururada diiniga ah ee soomaaliya taniyo kulanti dambena dhegaystayaal waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgeliyo